ustaada faatma ayaan aan ku magac dheerahay magacaygu saddexaadna waa faadimo maxamed daahir sheekh qaasim gudmada gabdhaha gabdhaha la gudo een, dhibaatada ay leedahay dhibaatooyinka aaday u fara badan yihiin haddii la soo qaato ee xagga caafimaadka waxa waaye een, maxay aheeto gabadhii yareed oo la guday way dhiigbaxaysaa way dhiig baxaysaa midda koowaad midda labaadna waxaa waayey een maxay ahayto iskuulkii waxbarashadii bay ka haraysaa waxbarashadii bay ka haraysaa oo sababta tahay bil kasto hal usbuucay oof tahay guriga guriga kama soo bixi karto hooyadiina waxay leedahay xanuunkeediyaa qabtay caadaa looga dhiga marka een markii haddana guursato dhibaato kale la sii kulmaysaa oo ma arta guurka khatar ku galaayo ilaa dhakhtar la geeyo gabadha lasoo jexjeexo midda kaleetana waxaa marka caruurta cunuga ugu horeeya dhasho ay dhalayso een dhibaatay la maraysaa ti ilaahay teeda wax ka ma arata ka reebay unbaa ka ka badbaadaysaa inay isku go'do ma aragtaaye ay kaadida ceshan weyso inuu ilmihii dhinto la cuburiyo iyo waxyaalo fara badan gudniinka gabdhaha la gudo ee nooca loo yaqaano fircooniga ay soomaalidu ay u taqaano u- gudniinka isaga ahi waxay runtii dhakhaatiirtu ay ku eedeeyeen inuu dhibaatooyin waaweyn uu u keeno gabdhaha markii la guursado iyo markii ay umulayaan iyo markii ee cadadu ay ku dhacdaba ama marar badanba sidaa aawadeed ayaan ka hadalnay ee, oo dhakhaatiirtu ay noo sharaxeen dhibaatada runtii gudniinka fircooniga uu leeyahay in diinta islaamku aysan raalli ka ahayn wixii dhib u keenaya qofka muslimka ah ee, ama jirkiisa ha noqoto ama caafimaadkiisa ha noqoto ama xanuun maaragtay gaar ah oo haweentu markii ay dhalayso ama markii la guursado ku yimaada arrimahaas oo dhan laakiin wakhtigan hadda la joogo maadaama ay eh, caafimaad ahaan eh, loo caddeeyey inuu gudniinka fircooniga dhib badan uu wato yaa annaga culummadana waxaan runtii takhaatiirta ku raacnay in gudniinkaasi gabe ahaanba la xarimo oo la joojiyo baaqu wuxuu yahay gudniinka fircooniga ah gebi ahaanba inay waalidiintu ay ka tagaan oo ay ka taqalusaan oo ay iska daayaan ee kaa isaga ayaa runtii ee, baaqa aan soo jeedinaya gudniinka fircooniga horta waa inuu istaaga totally maxaa yeelay gabdhihii la guday iyo raggii guursaday dhib bay isku qabaan gabadhi markii la guursanaa maxaa yeelay waa qof jirkiisa la taltalay sidii maradii markii la guursanaa oo ninka loo guurinaa dhibaato weyn ay mari naag gabadhi waa isku dheggan tahay halla jeexo iyo balaayo baasaa imaadaysa waaba la guursaday waa dhalay haddanana dhalmada haddanna waa shaqo kala gabadhi haddanna maqas iyo meel kasta waa intaas labadoo bilood saddex bilood ay meel fadhido oy maaragtay ay bogsooto marka waxaa weeyaan ku- fu- eh, gudniinkan dhibaatayaalku kale uskeen waxaa waa furiinka aada ugu batay furiinka aada u batay maxaa yeelay haddii oo gabadhii la guday dareenkeeda waxbaa loo dhimay waa jirka bani aadamka wax laga goyo wax ka maqan yihiin marka dareemaadkeeda hoos ay u dhacayiin dareenka hadduu hoos u dhacana ninkii siduu rabay ma helaaya meeshan waxaa ka dhalna furiin marka ani waxaan ku gubaabinaa hooyooyinka iyo gabdhaha in laga joojiyo gabdhaha gudniinkan